mahmaahyadii cutubka toban iyo siddeedaad kii gooni isu soocaa wuxuu doondoonaa damaciisa oo xigmadda oo dhanna wuu ku kacaa nacasku waxgarashada kuma farxo laakiinse wuxuu ku farxaa uun inuu waxa qalbigiisa ku jira muujiyo markii kii shar lahu yimaado waxaa kaloo timaadda quursasho sharafla'aantana waxaa la timaadda ceeb nin afkiis erayada ku jiraa waa sida biyo gundheer oo isha xigmadduna waa sida durdur socda ma wanaagsana in kan sharka leh loo eexdo ama in kan xaqa ah garta lagu afgembiyo nacaska bushumihiisu waxay keenaan muran oo afkiisuna wuxuu u yeeraa karbaash nacaska afkiisu waa u baabba oo bushumihiisuna naftiisay dabin u noqdaan kii xan badan ereyadiisu waa sida cunto macaan oo waxay ku degaan meelaha caloosha ugu hooseeya kii shuqulkiisa caajis ku ahu wuxuu walaal u yahay kii wax qarriba rabbiga magaciisu waa noobiyaad xoog leh kii xaq ahu iyaduu ku cararaa meel sarena wuu ku nabad galaa ninkii taajir ah maalkiisu waa u magaalo xoog leh oo waa u derbi dheer sida ay la tahay isaga dadka qalbigiisu waa kibraa intaannu baabbi'in ka hor oo sharaftana waxaa ka horraysa is-hoosaysiinta kii xaajo ka jawaaba isagoo aan maqlin waa u nacasnimo iyo ceeb nin qalbigiisu waa u adkaysan karaa cudurkiisa laakiinse qalbi jaban balyaa u dulqaadan kara kii miyirle qalbigiisu wuxuu helaa aqoon oo kuwa aqliga leh dhegtooduna waxay doondoontaa aqoon nin hadiyaddiisu meel bay u bannaysaa oo waxay isaga hor keentaa rag waaweyn kii dacwadiisa u hormara mid xaq ah baa la moodaa laakiinse deriskiisaa ka daba yimaada oo imtixaama isaga saamigu wuxuu joojiyaa murammo oo wuxuu kala kaxeeyaa kuwa xoogga badan in walaal la xumeeyey la soo celiyo waa ka sii adag tahay in magaalo xoog le la qabsado oo murammona waa ka xoog badan yihiin qalcad biraheeda nin calooshiisu waxay ka buuxsami doontaa midhaha afkiisa oo wuxuu isagu ka dhargi doonaa waxa bushumihiisa u kordha geeri iyo nololba waxay ku jiraan itaalka carrabka oo kuwa jeceluna waxay cuni doonaan midhihiisa ku alla kii afo helaa wuxuu helaa wax wanaagsan oo rabbigana raallinimuu ka helaa miskiinku baryootan buu ku hadlaa laakiinse taajirku si qalafsan buu ugu jawaabaa ninkii saaxiibbo badsadaa naftiisuu qarribaa laakiin waxaa jira saaxiib walaalkaa kaaga dhow